dhalinyaradan ayaa isugu jira kuwa xaaslayaala iyo kuwa reerkooda ku dabara waxa ayna ka cabanayaan maalinta uu jaadku baaqdo maadaama ay ka shaqeeyaan hagaajinta miisaska qaadka lagu iibiyo iyo habeynta marka uu yimaado iyagoo mararka qaar noqda marketin ee dadka yaqaan iyagu u keeno macmiilka si ay miiska uga iibsadaan abuukar maxamuud jilac cumar weyne ayaa kamida ragga dhalinyarada ee u shaqeeya haweenka qaadka iibiya saamaynta ay aniga ugu yeelatay waxaa ka mid a markii uu soo dego maanta ee aan soo bixiyey miiskii ee aan firaasho ee aan islaantii qaadka aan u habeeyo miiskii een qaadka u saaro een marketin u noqdo qofkii aniga magaceyga yaqaana oo ugu soo raaco maantaoo kaleeto shaqadaydu waa caadi waxaa iga soo gelaysa shan dollar ilaa afar dollar saddex dollar baa iga soo gashay maxaa ii dhiibato afkaa dhulka kuu yaala waa unjoorno no maanta waa yimiday birina waa maqan yahay maantao kaleetodan waxaan helaa afar dolar afar dolar markaan helo laba dolaroo u tuura laba dolar kaleetood markay tiraahdo hal dolara laygu leeya ama hal dolari baraa laygu leeya jab xanuunaa jiraan leeya jab xanuunaa jira markaan ku leeyahane macnaha biriyo kaleetoodaan dhufeys u gelaan oo aan isleeyahay labada dolar ku dabar horta qofka biniaadamka ee maskaxdiisa inuu kala goostaa loo baahan yahay afar dollar in in aad ka qayisho haddana aad reer ka biisho guri kiradiis aad ka bixisid caafimaad aad ka bixisid ee aad iskuol iyo dhar iyo cunno iyo kiro iyo maxuu ahay xagalbalwadaadii iyo ma isku noqoto abuukar iyo dhalinyaro badan ayaa nolol ka raadiyo oo kusii dul nool haweenka uu qaadka u soo dego iyo kuwa iyaga ka faashleeyo waxayna ka helaan lacaga yar maalinta uu yimaado iyagoo maalinta uu maqan yahay ku dabaro garaabada ay ka helaan dadka asxaabta iyo qofka ay u shaqeeyaan kana sii iibiyo dadka danyarta sida uu sheegay abuukar
waxaa jira farsamooyin kaleetoodo qaadwalaha u gaara aan isticmaalnaa waxaa ka mid a qaadka wuxuu leeyahay waxyaabo dhacdhac la yirahdo garaabo la yidhahdo garaabadaas aa horta maanta kow brim foston aad isku aa isku kala kicinaya markaad isku kala kicisid axmedey qaam ii dhiib camal xasanoo caasi u kala tuuraa jiraa faaraxey ii dhiibaa jirtaa cabdiqaadir maxaa i dhaantaa jirtaa asxaabtaasoo kale aan haddana ku xirannaa marka garaabadaas horta waxaa iskale axmedeygan oo anoo kaleetoodoo miiska firaashaay oo qaadka iyo wixii kala habaynaya horta iska leh haddana waxaa baha la yidhaahdaa jirta caasho maxaa i dhaantaa garaabadii horta waa baxday afartan dollar maxaa ii raacaya camal caasho maxaa i dhaantaa taasaa aan dhahnaa waxay samaynaysaa kan waxay ka siibiya laba xabo kan waxay ka siibiyaa hal waxay leedahay war horta faaraxow adiga saddexdan xaba camal garaabadaada ku kaalmayso waxaa jiraa nin gaari gacan le waxaa jiraa nin oo maqaayad ka shaqeeya waxaa jiraa nin hilib ka shaqeeya waxaa jiraa nin oo caseeye e waxaa jiraa nin beeraaley oo yaanba ku shaqaysto garaabadaas tabartiisa ay tahay bahalkan qaadka la yidhahdo waa wejiye badanya markaan hoos u galo wuxuu leeyahay baarixi wuxuu leeyahay fireesh wuxuu leeyahay garaabo garaabada haddana laba weji kale leh waxay leedahay fireesh iyo baarixi maalinta uu maqan yahay waa baarixi maalinta uu fireeshka yahayna waaba fireesh waxaa loo iibiyaa caleen markay tahay oo garaabo ay tahay toban kun toban iyo shan kun waxaa loo iibinaya toban iyo laba kun toban iyo saddex kun waa nus dollar oo kale waxba qofka tabartiisa aa lagu xisaabtama aa loo beegaa ganacsiga qaadka ayay haween badan ku dabaraan biilka reerka iskuullada dugsiyada iyo jaamacadaha carruurtooda